waxbarashada ayaa aasaaska nolosha waxaana jaamacadaha magaalada kismaayo wax ka barta dhalinyaro ku mashquulsan waxbarashada qeybaheeda kala duwan tirada gabdhaha ee wax ka barta sannadahan jaamacadaha ayaa soo badatay taas oo ay ka dhigan tahay in waalidiinta soomaaliyeed ay fahmeen muhiimadda ay gabdhuhu u leedahay inay bartaan waxbarashada maadiga gabdhaha soomaaliyeed xiliyadii hore waxaynu ognahay inaysan heli jirin fursadaha waxbarasho balse wakhtigan ay noqdeen kuwa ka guulgaaro waxbarashada maadiga waxbarashada gabdhaha ayaa waxay door muhiim ah ka qaadataa aasaaska nolosha qoyska iyo horumarka bulshada qaar ka mid ee dhalinyarada wax ka barta jaamacadaha kala duwan ee magaalada kismaayo ayaa waxaanu wax ka weydiinay faa'iidada ay u leedahay gabdhaha in ay bartaan waxbarashada maadiga ugu horreyn uu ku dhabahay cabdinuur ani waxaan leeyahay gabar wax barata waa bulsho wax barate gabadha haddii wax barata reerkeeda anficaysaa dalkeeda anficaysaa dadkeeda anficaysaa ubadkeeda anficaysaa maxamed wuxuu ka dhawaajiyey gabar haddii wax barato way kula tartamaysaa ninkana qabo naag wax baratay wuu ka farxad badan yahay wuuna ku qurux badan yahay naagta waxba baranin isku midana ma ahan naag haddii wax barato waxay taqaanaa wixii ku xun iyo wixii ku wanaagsan laakiin midaan waxba baranin wixii qaldan iyo wixii sahan ma gala garan karto marka ani waxaan leeyahay gabar haddii wax barato reerkeeda aad buu u dhismayaa wuuna ka qurux badan yahay wuuna ka faa'iido badan yahay ninka qabo naag wax baranin sideeda waxbarashada waxay ku fiican tahay yaraanta in lagu barto waayo maskaxda markaas ay fresh tahay qofka markuu yar yahay markii wax la barana aad bay u fiicanta siiba gabdhaha markay da-da yar yihiin inay wax bartaan waayo mas-uuliyad markaas ma haayaan ayagaa mas-uul laga yahay gabadha markay yarta hadday wax barato way ka fursad fiicantahay markay weynaato ama ay caruurta leedahay inay wax barato micnaha maadiga inay barato iyo diinta inay barato gabdhahaas anaga diin waa baranay maadina waa baranay aniga waxay ila tahay gabdhahaas waxay qoyskooda ula dhaqmi jireen waxbarashada waxay kasoo bilaabeen diinta waxbarashada waxaa la dhihi karaa diinta waa barteen gabar aan diin baraninna ama aanan dugsi ama meel aan la geyninna kuma dhaqan gabar walbo oo wax baratay inay soo muujiso kartideeda gabadha waa hormuudka iyo horyaalka dunida oo dhan gabar wax baratay waa duni horumarta haddii gabadha cilmigeedii iyo aqoonteedii ay soo bandhigto dunida oo dhan aa aragno waxay horumar ku gaartay waa dumarka awoodooda iyo kartidooda marka waxaan baaq oogu dirayaa gabdhaha wax barteen inay soo bandhigaan kartidooda iyo iyo aqoontooda si kastaba haatee waxbarashada gabdhaha maadiga daneenaya ayaa haatan waxay u muuqataa mid soo korortay taas oo ay qayb weyn ka qaadanayso horumarka aqoontooda iyo tan bulshada